loo malaynayo inuu ahaa bom gacmeed ku qaaday saraakiil ka tirsan maamulka degmada baardheere ee gobolka gado halkaasi oo ay ku dhaawacmeen in ku dhow toban ruux oo uu ku jiro gudoomiyihii degmada baardheere cabdulaahi nuur xasan iyo xogayihii amniga degmada qadar maxamuud xareed oo nairobi jooga ayaa qadka telefoonka ku weydiiyey bal sida ay wax u dhaceen gudoomiyaha maxkamadda degmada baardheere ibraahim daahir shacbaan
abaarihii halkii saac oo habeennimo ama toddobadii macnaha habeennimo yaa waxaa ka dhacday degmada baar dheere xoogaa dhibaato shil ama garay qarax baa ka dhacay qaraxaas oo ahaa mid sababay dhaawac aada u badan dhaawacaas markaa xagga shacabka iyo xagga ciidanka ama rag madaxa ayuu soo gaaray gaar ahaan sida guddoomiyaha degmada baar dheere cabdullaahi nuur xasan arrintaas dhacdadaas hadda wax dhintayna ma jiraan xogeyaha ammaanka degmadana waxbaa kasoo gaaray insha allahu tacaala kolley arrintaas marka rag u aamadneen ayay ahaayeen gudoomiyaha la socday hadda ciidamadu bay u badnaayeen hadda la socdayna waxaa kamid ahaa xogeyaha arrimaha nabadgelyada waa ku jiray waana fiican yaha isaga laftiisa alxamdulilah ogaa dhaawacyo culculusna waa jiraan laakiin alxamdulilah rabbilcaalamiin gudoomiyahan hadda wuu fiican yahay ragii kaleo hadda saraakiishaha ama madaxda hor la socdayna way fiican yihiin xoogaa rag askar ah xoogaa dhaawacooda uu culus yahay alxamdulilah rabilcaalamiin rag shacab oo hadda dad shacab oo hadda aanan tirsigooda hayninna waa nolosheeda waa gartay marka tirada khasaaraha dhaawaca ee qaraxa ka dhashay waa imisa sugeyn le hadda waa rag adigu waa rag toobaneeyaha marka hadda lasu gudgeeyo maadaama hadda aanan ka waramin dadka shacabka ahaa intay hadda dhan yihiin laakiinse hadda intaan ka warqabo waa un rag sagaal iyo adigu sideed meelahaas waa gartay wax dhimashaha ma jirtaa maya maya dhimasho ma jirto alxamdulilah adi gudoomiyaha iyo ragga saraakiisha oo la socdayna hadda way fiican yihiin cisbitaalka ayna ku jiraan alxamdulilah waa aaday u fiican yihiin waa dad hadda waxaa weeye arrintooda ay ugu nasataa qaraxan marka ka dhacay baardheera xalay fiidkii waa qarax noocee ah bal haddii aad sharaxaad ka bixi ma bamba ma miino meel lagu aasay oo madaxda loo dhigayba waa qarax ceenke kolley arrintaas hadda baaritaankeeda hadda wuu dhiman yahay sidii hadda marka hadda la sheegayo inta badan anugu hadda meeshaas hadda ma aanan joogin balse sida hadda la ii sheegay inta badan waxaa la leeyahay waa miino may waa bambe lasoo tuuray hadow magaalada labadan bilood ama saddexdan bilood oo dambe aada ayay u fiicneyd ciidamada ammaanka ee degmada aada ayay macnaha waxaa weye ammaankeeda u sugeen waayna fiicneed alxamdulilahi rabbilcaalamiin hadda meel miino la dhigi karo ama meel miino lagu xarayn karo ma ahayn shaarica degmada baardheer ayay ahayd arrintaas marka anagu waxaan isleenahay markaas waa meel mugdi a laga soo tuuray sidaas baan hadda isleenahay xagee weeye meesha uu ka dhacay ama lagu beegsaday madaxda baar dheere haddii aad tilmaan ka bixiso waa isla degmada baar dheere gaar ahaan shaarica degmada baar dheere masaajidka cali bin cali wey waa gartay madaxda ay dhaawacu kasoo gaaray qaraxa uu kamid yahay guddoomiyaha degmada dhaawacoodu waa sidee alxamdulilah aniga waa fiican yahay waa fiican yahay dhaawaca madaxda aada uu fiican yahay isagana wax yar ayaa soo gaaray wuuna fiican yahay yani cisbitaalka ayaa ku booqday xalay wuuna fiicnaa alxamdulilah kulley hadda wuu kasoo reysanayaa ilahay hadiyo shacabka ay waxyeelada kasoo gaadhay ama dhaawaca maxaa ka og tihiin tira ahaan adigu laba ruux hadda waa la ii sheegay insha allahu tacaala kulley waxaan xaqiiji xaqiijin doonaa haddii ilaah yidhaahdo wixii hadda subaxnimadan ah kulley dadka dee shacabkii markaas habeenimo ay ahayd waa la kala tagay oo nin walba waxaa gurigiisi ayaa loo qaaday dad culculus oo hadda markaas anigii hadda noola keenay oo dadkaana culus oo markaas cisbitaalka hadda noogula keenay oo sidaas ma aanan arkin oo ma jirin balse rag dhaawaca waa noola sheegay waana soo xaqiijin doonaa insha allahu tacaala wixii hadda ka dambeeya hadda xaaladda baar dheere waa sixusa saameyn ku yeeshay qaraxan bam dhadhaqaaqii iyo ganacsigii magaalada dee xilliga habeynimo ay ahayd xilli hoyaad ay ahayd marka hadee waad garan kartaa oo dadki isagoo hoyanaya ayaa qarax uu dhacay taa lama dhihi karo marka waxba ka saameeyey saameynta marka waxay noqon kartaa ama maalin ama saddex maalin ama laba maalin ayay saameyn